habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa fiidnimo axada bisha juun waa afar iyo labaatan sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee doorashooyinka turkiga iyo goobaha codbixinta oo qaarkood ay xirmeen Şu anda bu seçimle beraber Türkiye adeta bir demokratik devrimi gerçekleştiriyor. Başkanlık sistemi waqtilxaadirkan doorashooyinkani turkigu wuxuu samaynayaa kacdoon dimuqraadi ah waxaan u gudubnay nidaamka madaxweynaha dabcan markii ugu horraysana innaga ayaa nasiib u yeelannay
dowladda soomaaliya oo ka hadashay la soo wareegista hawada waxaa ilaahay ooga mahadinaynaa in hawadii soomaaliya maamulkeeda ay si buuxda ugu soo noqotay waddanka gudihiisa oo laga maamulo maanta eh, magaalada muqdisho waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja sheekadan inteedaas hore aarankii bay ahayd waxaa la hirdiyey qorax dheerihii dabadeedna waxaa bartanka loo galay jiilaal qoob culusoo haddiiba cawskii gabaabsiiyey biyihiina ay fogaadeen maalintaas bay kabihii u illatay bal nimankii ay la ballantay inay mid mid u dul tagto siday u nool yihiinna ay indhaheeda ku soo aragto xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaane marka hore ku soo dhowaada warkii dunida qoraal goordhow ka soo gaaray v o eda oo ay soo saareen golaha wadatashiga dowlad goboleedyada ayaa waxaa lagu sheegay inuu golahu taageersan yahay mowqifkii dowladda federaalka ee ku aadanaa cusboonaysiinta nidaamka hiigsiga cusub oo soomaaliya lagu dhaqeeyey tan iyo sannadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii nidaamkan ayaa ahaa mid loo isticmaalayay deeqda la siiyo soomaaliya iyadoo somalilan si gaara wax loogu qoondaynayey hase ahaatee ay dowladda federaalka dalbatay in wax laga bedelo deeqaha soomaaliyana ay noqdaan mid dowladda oo keliya loosoo lagu soo aadiyo golaha wadatashiga dowlad goboleedyada oo tix raacaya dalabka dowladda federaalka oo warqadda codsiga ah uu u qoray wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga jamaal maxamed xasan iyo diidmada deeqbixiyayaasha ee dalabkaasi ayaa sheegay inay iyagu taageersan yihiin mowqifka dowladda federaalka ah ee in isbeddel lagu sameeyo nidaamka taageerada dhaqaale lagu siiya soomaaliya dowladda federaalka ayaa dalabkeeda isbeddelka ay ku codsanaysay ku tilmaantay in arrimaha dalka ay isbeddeleen iyadoo ay soo kordheen maamul goboleedyo hor leh ayna taasi keeni karto in maamul walba uu dhankiisa u dalbado in tixgelin gooni ah la siiyo sida somalilan balse beesha caalamka ayaa ku adkaysatay in ay sidii hore ku sii wadayso codsiga dowladdana gaashaanka u daruurtay dalka turkiga goobaha codbixinta ayaa la soo xiray kadib markii ay malaayiin ruux ay maanta codadkooda ka dhiibteen doorashooyinka taariikhiga ah ee madaxweynaha iyo tan baarlamaanka oo markii ugu horreysay hal mar la wada qabtay tan iyo markii la aasaasay jamhuuriyadda turkiga dadka turkiga ayaa go-aan ka gaari doona madaxweynaha xakumi doona waddanka shanta sano ee soo socota madaxweyne erdogan ayaa loo saadaalinayaa inuu ku guuleysan doono hase yeeshee waxaa si aad ah ula tartamaya hogaamiyaha u sharaxan xisbiga mucaaridka ee j h b muxaram inje tirinta codadka ayaa hadda socota waxaana dadka indhaha ku haya doorashooyinkan ay saadaalinayaan in natiijooyinka baarlamaaniga ay noqon doonaan mid aad isugu dhow
shan ka mid a xubnaha aqalka maraykanka ayaa shalay loo oggolaaday inay booqdaan xarunta lagu hayo carruurta waalidkood laga qaato marka ay sharci darro ku soo galaan gudaha dalkan maraykanka balse waxaa loo diiday inay xarunta booqdaan xubno ka tirsan aqalka gobolka iyo golaha deegaankaba booqashada kadib ayay warbaahinta la hadleen waxa ayna sheegeen inay xaruntu ahayd meel aada u wanaagsan hase ahaatee aan loo oggolaan inay arkaan carruurta meesha ku xaraysan iyo qofka u xilsaaran inuu carruurta waalidiintooda dib ugula soo kulansiiyo sida ay u sheegeen laanta afka isbaanishka ee v o a toddobaatan ka mid ah caruurta ku xaraysan xarunta intooda badan waalidiintood waxa ay kula hadleen teleefoonka xubnaha loo diiday inay goobtaasi booqdaan talaadadii waxaa ka mid ahaa xildhibaan dimuqraadiga ee ka soo gala florida halka jimcihii loo ogolaaday marco rubio oo ah xildhibaan jamhuuri ah
ciidanka maraykanka ayaa naxasho loox ka samaysan geeyey xadka kala qaybiya labada kuuriya naxashada ayaa waxaa ku jira haraagii meydadka boqol askari oo maraykan ah oo la la-aa ilaa dagaalkii kuuriya ee dhacay intii u dhexaysay kun iyo sagaal boqol kontonkii iyo saddex iyo kontonkii haraaga meydadkan ayaa la doonayaa in maraykanka la keeno afhayeenka ciidanka maraykanka ee dagaalkii kuuriya cornel jad carol ayaa sheegay in boqol iyo konton sanduuqyo bir ah oo loo adeegsan doono keenista haraaga meydadkan loo diray xero ciidanka maraykanka uu ku leeyahay meel u dhow magaalada siyool ee koonfurta ee kuuriyada koofureed kuuriyada waqooyi ayaa shir madaxeedkii labaiyo tobanka juun ka dhacay singabur ee dhex maray madaxweyne trump iyo madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un ku ogolaaday in ay soo celiso haraaga meydadkii maraykanka laba kooxood oo ka kala socda maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ayaa intii u dhexaysay kun iyo sagaal boqol lix iyo sagaashankii ilaa labada kun iyo shantii sameeyey saddex iyo soddon baaris islamarkaana soo ururiyey laba boqol sagaal iyo labaatan qaybood oo haraaga meydadka ah
fiid wanaagsan dhegaystayaal halka aad qodobada wararka caalamka kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatana turkiga dalka turkiga waxaa ka socda tirinta codadka doorashada taariikhiga oo maanta ka qabsoontay guud ahaan waddankaasi taasoo isugu jirta doorashada madaxweynaha iyo tan baarlamaanka oo markii ugu horreysay wadajir la qabtay ilaa iyo lix musharax oo ku jiro madaxweynaha erdogan ayaa ku tartamaya doorashada madaxweynaha halka tan baarlamaankana ay ku tartamayaan afar xisbi oo waaweyn faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya nuur bukhaari ku dhowaad konton milyan oo ruux ayaa la sheegay in ay ka codeeyeen boqol iyo siddeetan kun oo xarumood oo la dhigay sanaadiiqda codadka dhammaan gobollada dalka turkiga tirinta codadka ayaa hadda socota kadib markii galabta shantii xilliga turkiga la xiray goobaha codbixinta oo bilowday saakii siddeeddii subaxnimo madaxweyne rajab tayib erdogan iyo xisbigiisa eke ayaa rajaynaya in ay guul weyn ka keenaan si ay uga hortagaan wareeg labaad oo doorasho ah madaxweyne erdogan isaga oo ay weheliyeen xaaskiisa iyo laba wiil oo uu awow u yahay ayuu codkiisa ka dhiibtay dugsiga dhexe ee saafeed jabi ee degmada iskudar ee magaalada istanbul Şu anda bu seçimle beraber Türkiye adeta bir demokratik devrimi gerçekleştiriyor. Başkanlık sistemine waqtil xaadirkan doorashooyinkani turkigu wuxuu sameynayaa kacdoon dimuqraadi ah waxaan u gudubnay nidaamka madaxweynaha dabcan markii ugu horreysana innaga ayaa nasiib u yeelannay nidaamkan madaxweynaha ayaa innaga oo wada jirna si ilbaxnimo leh oo niyad leh u wada hoggaamin doonaa laakiin madaxweyne erdogan waxaa tartan adag kula jira hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ah ee j h b ninka lagu magacaabo muxaram inje muxaram inje wuxuu codkiisa ka dhiibtay dugsiga dhexe ee saafeed jam ee ku yaala magaalada uu ka soo jeedo ee yolova ee ku taalla duleedka magaalada istanbul ka hor inta uusan u duulin caasimadda ankara markii uu codkiisa dhiibanayay ayuu inje la hadlayay warbaahinta Hayırlı uğurlu olsun vatan millet için en iyisi neyse o olsun.
nasiib wanaagsan ayaan idiin rajeeyey waddankeenna iyo dadkeenna daraaddood howshu ha inoo hagaagto waa mahadsantihiin ilaah ha idiin fududeeyo musharaxiinta la hadal hayo ayaa waxaa ka mid ah meeraal akshineer oo ah musharaxadda keliya ee haweenka ka ah tartamayaasha xilka madaxweynaha ee doorashada turkiga waxay maanta codkeeda ka dhiibatay degmada bayler beyi ee magaalada istanbul seçmenin verdiği, yaptığı tercihin sandık sonuçlarına itiraz edemezsiniz. Ama burada waxay tidhi doorashada qabta ama codeeya dhan walba waxaanan laga hor imaan karin oo aanan la diidi karin natiijooyinka sanaadiiqda laakiin kelimada maanta ugu muhiimsan ayaa ah rabitaanka shacabka musharaxiinta kale ee xilka doorashadani u taagan ayaa waxaa ka mid ah tameel kara mawla olu oo ka socda xisbiga facility bart dowu berinjek oo u tartamaya xisbiga wadaniyiinta iyo hogaamiyaha xisbiga kurdiyiinta turkiga ee hadda xabisan salaaxudiin damir tash natiijada hordhaca ah ee doorashooyinkan ayaa lagu wadaa inay soo baxdo saacadaha soo socda aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay nuur xasan nuur nuur bukhaari oo warbixintan inooga diyaariyey doorashada taariikhiga ee ka dhacday turkiga codbixinteediina ay socoto
dowladda soomaaliya ayaa maanta muqdisho ka sheegtay in si buuxda ay hadda u maamulayso hawada dalka ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa sheegay in hawada oo aanay kala qaybsanayn xilligan ayna dowladdiisu gacanta ku hayso warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle dowladda soomaaliya ayaa maanta si buuxda u xaqiijisay lasoo wareegitaanka maamulka hawada soomaaliya taasoo soomaaliya muddo dheer ee dadaal ugu jirtay munaasabad lagu xaqiijinayo in hawada laga maamulo muqdisho maanta waxaa ka soo qayb galay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre xubno ka tirsan labada gole wasiirka gaadiidka duulista hawada soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad omar ayaa ka sheegay munaasabadda in hadda si buuxda ay u maamulaan maamulka hawada soomaaliya dowladda soomaaliya lagana maamulo garoonka muqdisho waxaa ilaahay ooga mahadinaynaa in hawadii soomaaliya maamulkeeda ay si buuxda ugu soo noqotay waddanka gudihiisa oo laga maamulo maanta magaalada muqdisho wasaare xasan cali khayroo ka hadla munaasabadda wuxuu sheegay inay tahay tillaabo bilow ah lasoo wareegitaanka maamulka hawada soomaaliya inkastoo ay tahay in loo dabaaldego horumar warwalba oon gaarno waxaan aaminsanahay anigu waxaanay inaanay dhammayn in wixii loo dabaaldegi lahaa laakiin ay tahay tallaabo bilow ah oo ku aadan dariiqa saxdaa oon u soconno in magaalada muqdisho oo ah caasimadda dalka soomaaliya laga maamulo hawada soomaaliyeed iyadoo dhammaystiran oo aan kala qaybsanayn oo ay maamulaan dad soomaaliyeed oo habeen iyo maalin u soo jeeda waxaan leeyahay waa horumar bilow ah laakiin inaan isdhiganna maaha ra-iisul wasaare kheyre ayaa sheegay inay muhiim tahay in loo diyaargaroobo tillaabooyin kaleoo muhiim ah sida ballaarinta garoonka muqdisho dhisidda dhabayaasha soo gala garoonka diyaaraddii soomaali airline muhiimaddu waxay tahay haddii nalalkii idin daaran yihiin haddii hawadii la soo wareegtiin waxaa laydinka rabaa inaa haysataan waa ku in marka hadafkiinna uu ka weynaado intaas oo hadafkiinna uu ahaado ayraboor ka weyn see loo helaa ayraboorkan jidadka ayraboorka gala sidee baa loo dhisaa soomaali airlines adduunyada la tartami karta sidee loo helaa sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed sidee loo adkayn karaa waxaan idin leeyahay marka inta yar ood qabateen ha idiin noqoto tusaale ah inta la idinka rabo inaad qabataan iyo inta aad qaban kartaan laakiin marna marna ha ku qancinina sababtoo ah haddii aad ku qanacdaan inta yar oo aad gaarteen waa isdhiganaysaan soddon sano ayaan adduunyada ka harnay dadka soomaaliyeed oo dhallinta yar oo aan rabno inaan siinno mustaqbal ka duwan kan waxay naga sugayaan shaqo ka badan inta aan hayno eeg marka waa inaan ku faraxnaa in hawadeenna nala soo celiyey waan ku faraxnaa in dad soomaaliyeed ay ka maareeyaan garoonka muqdisho waa inaan ku faraxnaa eraboorka in habeenkiiyo maalintii laga soo degi karo waa inaan ku faraxnaa hawadii iyadoo aan kala qaybsanayn inaan haysanno waa inaan ku faraxnaa dhinac walba oo aad eegto sidii loo doortay madaxweyne farmaajo in dalku uu horumar gaaray cabdulqaadir okey v o a muqdisho
halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington dadka ku dhintay qaraxii shalay lixda ka dhacay dalka etoobiya ayaa kordhay oo gaaray ilaa iyo laba qof oo kale waxaana ku dhaawacmay dad gaaraya boqol iyo konton iyo lix qof dowladda etoobiya ayaa sheegtay inay jiraan dad loo qabqabtay weerarkaasi haddaba qaraxaasi dhabarjab ma ku noqon karaa isbedeladii uu waday ra-iisul wasaaraha etoobiya ee cusub abiy axmed su-aashaas iyo kuwo kaleba waxaan weydiiyey cabdiwahaab sheekh cabdisamad oo ka faalooda arrimaha geeska africa kuna nool nairobi horta qaraxani xaruntu waxaad moodaa inay in loo fasiri karo ama ay ahaan karto yani ninkan wuxuu wadaa reform ay wadaa micnaha wuxuu wadaa yani dib yani dib ushaanbeyn buu wadaa micnaha wuxuu rabaa ethoopia in foreign policygeeda cusub marka arrintu waa dagaal aada iyo aad maarata yani loogu loogu hagtigu ahaa in marka sida sida sahlan uu go'aankaas u qaata runtii waxaa ka biididay nimanka tigreega talada iminka talada waddanka haya labaatanka sana ugu dambeysay iyo cafartooda hoos ka surigsan marka taas marka waxay keentay marka yani waxay iga gujisay in ninka reformkii uu waday ama reformkii marka ku tallaabsaday yani ay runtii yani waxa weeyaan ay ka hor yimaadaan mida kale waxa weeye ninkan wuxuu wadaa inuu yani dib micnaha yani private privatization privatization uu ku sameeyo haydaha dowladda qaarkood sida walgaarsiinta iyo yani inuu seero ka gada macnaha dadka shicibka oo markaa dadka dhaqaalada kor ugu soo qaada Waaya.
waxyaabaha kala duwan waxay tahay runtii oo keena waxa weeyaan isku shaandhaynta ciidanku isku shaandheeyey oo macnaha waxa weye ciidanka dhigtay ciidanka cusbaa iyo waltagayna mas-uuliin labada u bedelay waxaa kale weeyaan waxyaabaha kale runtii lagu waxa weeyaan arrintaas marka waxay keenaysaa marka in xisbiga imanka talada haya ee runtii tigeyga ah ee xisbigan yani yani commissionka ah ee tigreyga iyo oromada iyo maxaarada in nimanka tigriga marka ay ka dhigididaan ninka ninka xawliga uu ku socdo waata madba keenaysa yani ninka madaxda marka go-aanka hore uu qaato waxyaaba badan baa ka iman karay Wadada Waa- waa tahay.
wada sanad ee madar macana kala qaatay kun sagaal boqol todobaatankooda uu qaatay yani go-aan noocan oo kale ah oo akademin uu ku saxiixay taa marka waxay keentay marka noloshiisii inuu ku seegay ay keentay maarka cabdiwahab dhan kale aan fiirino marka qaraxa uu dhacay kadib waxaa la xirxiray dad eh, ciidamada eh, ka mida qaar ay saraakiil yihiin Eh, ma garan karno in dembi lagu heli doono iyo in la soo dayn doono ayagoo qaarkood loo xiray in ay arrinta ka hortegi waayeen marka eh, maxaad is leedahay xarigaasi ma keeni karaa eh, ka horimaadka aad tuhunsan tahay oo dadka eh, kale ee dowladdan iyo dhadhagaaqa ra-iisul wasaaraha cusub ka soo horjeedo in uu xawli ay u dhaqaaqaan oo ay soo muuqdaan hadda halka hadda la leeyahay waa hoosta ayay ka diidan yihiin horta waxaan shaki lahayn yani in dadka tigreega ay hadda godoodsan yihiin oo ay ku godoodsan yihiin arrinta badhan ee ninkan macnaha uu maxkamadda adduunka waafaqay marka eh, waxaa loo baahay marka isaga maadaama xisbigan xisbi collation uu yahay xisbi wadaaga uu yahay nimankan ay ka tirsan yihiin in marka kacdoonkan uu dejiyo isaga u damiyo ama macnaha yani xoog ha ku damiyo ama xeelad ha ku damiyo ama wadba wadaba kale macnaha caalamka utadiisa hadla hala- hala kaashado haddii taa uu ku guulaysto uu damiyo ina waxa weeyaan reformka uu soconayaa haddii ay ku- ku- ku guulaysan waayo macnaha waxa weya laba door door ayaa haysta ayaa haysta weyaan in reformka uu sii wado oo dadka micnaha yani orobada ah dadka micnaha yani xaalada iyo dadka micnaha yani waxa weeyaan yani qabaa'ilada kale sulugsan oo micnaha su- yani sulugsan xukunka sulugsan in mana- macnaha waxa- waxa weeye uu qanciyo ama inuu tigreega qanciyo marka waxa weeyaan waxaa waxaa marka ninkaa hortaagan waxa weeyaan reformka uu sameynayo dad badan ayaa kabaya ka beydiisan ciidankan gadooday ee hadda ka isaga ka hor imaaday waa ciidan ay u badan yihiin dadka tigreega u badan yihiin weeyaan waxayna ka horrinti kacun yihiin tallaabooyinka aad adag ninkan uu qaadayo iyo xawliguu ku socdo maaragtay isbiirkuu ku socdo rinta aad iyo aad ugu soo horjeedaan si kastaba arrinta ahaata waxaa moodaa xataa marka dantika xataa udhig waxa weeyaan xataa yani xawligana uu ku socdo ama yani culeyska asaga sara xataa wuxuu usoo gudbiyey soomaaliya usoo gudbiyey Waxaad arkaysa yani marka farmaajo la shiray khayro la shiray yani culeyskii mid lamid ayaa marka ayagaa dareemayaan maanta marka ninkaana waa nin macnaha waxaa weye doonaya unkadi inuu furfuro waa nin doonaya dhaqaalo fara kadi inay samayso waa nin doonaya macnaha dadka macnaha gulman sida orobada iyo amxaarada iyo maarata xukunka mid midna surugsanaa in macnaha yani dhaqaalo dhaqaalo ahaan uu kor usoo dhiso politically macnaha kor usoo dhiso socially kor usoo dhiso ayuu doonayaa ugu dambayntii haddii marka yani uu- uu- la imaan waayo islaamo furfuran macnaheeda ay- yani dadkan dadkan uu kula heshiinayo macnaha waxa weye xisbiga talada imanka haya waxa kusoo foolla inay inay inay kala baataan ama ay kala baxaan ugu dambayntii dadka arrimaha etoobiya indhendheeye waxay leeyihiin laba jid ayaa u furan eh, ra-iisul wasaaraha cusub in uu si tartiib tartiiba isbeddelka gudaha ee xisbigiisa u abuuro awoodda ay haystaan uu kala dhantaalo oo uu dad cusub oo asaga dhinaciisa ah uu u dhiibo awoodaha iyo in kacdoonkii uu ku yimid iyo dadkii eh, ka gadoodsanaa siyaasadda etoobiya intay weli gadoodsan yihiin uu isbeddelka eh, suurtogeliyo marka kee ayuu qaatay ayaad is leedahay labadaa mid ninkan waxa weeyaan wuxuu qaatay isbedelka iminka etoobiya iyo etoobiya ka socda dadkan kacdoonka samaynaya oromada iyo amxaarada iyo maarata iyo wadawada yani koonfur koonfurta yani dadka qabailka degesa walaadada iyo wax lamida ayaa ra'yigeeda uu qaadanaya maxaa yeelay waa waxa weeye oromada boqolkiiba yani waxa weeye soddon iyo afar ayaa lagu qiyaasaa amxaarkana boqolkiiba iyo toban weeyaan micnaha population waddanka markaad fiirisid boqolkiiba toddobaatan ninka hadda way la jiraan way la socdaan maarata Ee, kasoo gudi marka yani dadka tigreega ee maanta etoobiya dega waxaa lagu qiyaasaa ilaa afar milyan lix milyan ayaa- ayaa ayaa lagu qiyaasaa lix milyan ilaa iyo afar afar milyan lix milyan oo ruux qabid ay leeyihiin uma dhaafaayo yani boqol yani waxa weeye sagaa boqol kun oo milyan oo ruux oo meesha taagan uma- uma dhaafaayo ninkan ninkan waxa weeyaan wuxuu ka faa'iidsanayaa kacdoonka maanta mujtamaca uu samaynayo wax khisaamka uu samaynayo dad badan ayaa u riyaaqsan dad badan ayaa runtii yani soo dhaweeyey marka mucaarad fara badan xataa oo hubaysnaa ee jooga eritrea waxay ku dhawaaqeen maadaama ninkan reform uu samaynayo in macnaha waxa weeye hubka ay dhigaan marka waxa weeye ninkan waxaa haysta laba doona mid doona ayaa haysataa in reformkan iyo kacdoonkan iyo maarata mujtamaca socda uu ka faaido tihaarkaa socda uu ka faa'idaysta maxaa yeelay sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban sanadka horteeda doorasho ayaa la gelayaa marka doorashaas la gelaya doonaya marka ka faa'idaysto wadanka marka topila uu noqdo uu muujiyo in wadanka firfirmaan uu keenay dhinaca dhaqaalaha dhinaca siyaasadda dhinaca bulshada uu keenay marka taas ay doonaya ninkan uu ka faa'iideystaan haddii marka taas uu wadi waayo micnaheeda waxa weeye wuxuu yani ninkaas sida ka horeeyay wadadu marayuu baraya kaasina waxa uu ahaa cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faallooda arrimaha geeska afrika kuna sugan magaalada nairobi waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay jaamac buule jaamac haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jaamac buule jaamac farasle
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo hadahaayoo kale toddobaad walba aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a qormada toddobaadkanna waxaanu ku soo qaadanaynaa qorshe loogu talagalay in golaha deegaanka loogu sameeyo degmooyinka ay ka kooban yihiin maamul goboleedyada soomaaliya hase ahaatee waxaa keliya oo lagu guulaystay in la sameeyo laba degmo oo ka mid ah koonfur galbeed gobolka baay iyo bakool waa maxay sababta loo sameyn waayey golaha deegaanada ee degmooyinka kale ee gobolka koonfur galbeed iyo guud ahaanba maamul goboleedyada kale ee ku jiray qorshaha in loogu sameeyo golo deegaan waxaa barnaamijka noogu martay agaasimaha hay-adda cilmibaarista iyo wadaxaajoodka ee loo soo gaabiyey c r d cabdulaahi xaaji xasan oo horey u ahaan jiray wasiirka beeraha iyo wasiirkii arrimaha dibadda ee dowladda federaalka cabdulaahi xaaji xasan kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo guud ahaanba v o a waan ku dhowaa jaamac waana ku mahadsan tahay fursadda aada siisay ugu horreyn waxaad bal nala wadaagtaa sidee ayuu ku yimid nidaamkan in laga shaqeeyo sidii maamulada deegaanka loo samayn lahaa yaase ka qaybgelayay
maamul samaynta degmooyinka dalkoo idil waxaa m ka mas-uula wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka taasoo muddaba muxuu ahaa soo socotay barnaamijyo gobolladoo idil ay ku kulmayaan oo muxuu ahaa looga wada hadlayo habka ugu fiican ee loo samayn karo waxaa la sameeyey barnaamij weyn la yidhaahdo wadajir framework oo soo koobayo dhammaan degmooyinkii iyo deegaanada muxuu ahaa ee xurta ah maanta sidii maamul loogu samayn lahaa iyadoo ay wasaaradda arrimaha gudaha hogaaminayso sidoo kale wasaaradaha arrimaha gudaha ee maamul goboleedyadana ay ay toos muxuu ahaa ula xiriirayaan wasaaradii barnaamij marka dowladda federaalka iyo iyo xukuumadaha maamul goboleedyada ka soo baxay baa lagu fulinayay barnaamijkan oo maamul samaynta meeqa maamul goboleed ayaa ka qaybgelayay
guud ahaan hadda inta hadda maamulee jirta way ka wada qaybgaleen maamulka koonfur galbeed ugu horeeyo maamulka jubbaland iyo hirshabeelle sidoo kale galmudug afartaba way ka qaybgalayeen barnaamijka guud ahaan wada jirna way ku wada jireen oo qof walba doorkiisa ka qaatay shuruucda la samaynayo ilan waxaa ugu horeeyey in sharciyo la sameeyo maamul goboleedyo ay baadgaleeyaan baarlamaankooda oo dowladaha hoose iyo mxuuaha maamulkooda sharcigaasa ugu darnaa oo mxuu ahaa la samaynayay oo ka wada qayb qaatay dowladahaas maamul goboleed iyo federaalkaba kaalinta hay-adda aada madaxda u tahay ee c r d maxay ahayd c r d sida aada u taqaanaan waa hay-ad hadda in muddo a soo jirtay wadanka intay bulbulka uu jirayba ku sugnayd oo ummadda soomaaliyeed ka caawinaysay arrimo arrimaha bulshada dib u heshiisiinta maamul samaynta arrimahaas waa waxay u ahayd arrimo ay weligeed ku hawlnayd maamul samaynta hadda uguma horeyso oo waagii xilligii cabdillaahi yuusuf uu madaxweynaha ka ahaa goboladaas koonfur galbeed waxaa laga sameeyey maamul goboleedyo oo degmooyinka idil loo sameeyey oo ay c r d ay hogaaminaysay sidoo kale haddana muxuuha doolka aan ku lahayn waa kaas oo way aragnimadaas aan hore ulahayn unbaa naloo soo doontay inaan maamuladaana samayno waxaana lagu bilaabay koonfur galbeed si tijaabaa in saddex degmo laga sameeyo kadibna haddii lagu guulaysto muxuu ahaa degmooyinka kale la gaarsiiyo waayahay koonfur galbeed ma degmooyinkii saddexda ahaa ee tijaabada ahaa laba ayaa hirgalay maxaa u sabab ahaa in ay labadaasi hirgalaan oo la dhammaystiro howlahoodii maamulka deegaanka in la sameeyo qorshaha wuxuu ahaa markii hore in maamulka koonfur galbeed saddex degmoo kamid a degmooyinka xudur berdaale iyo ceel berde in saddexdooda maamul degmo deegaan laga sameeyo waxaa lagu guulaystay in la sameeyo xudur iyo berdaale oo si wanaagsan loogu guulaystay taasoo sababtay in ummadaas deegaanadaas jooga mar hore muxuu ahaa labadii kun iyo lixdii waagaan sheegayo maamul laga sameeyo hore ceel berde abaabulkeedii intaan bilownay baan dhexda muxuu ahaa nooga istaagay sababta ahaydna xoogaa khilaafaad iyo waxbaa soo baxay marka maamulna lama samayn karo haddii uu khilaaf jiro in ilaa la xaliyo khilaafkaas Waaya.
iyo waxa keenay la ogaado marka arrintaas laakiin labadaa degmaa lagu guulaystay oo weliba noqday tusaale een, degmooyinkii kale u noqda oo oo haddana maanta aan mxuaha diyaar loo yahay in la aado hirshabeelle iyo galmudug iyo iyo jubbaba mxuaha ilaa iyo saddex degmo iyagana in laga sameeyo waayahay waan u imaanaynaa eh, maamul goboleedyada kale iyo waxa la qabanayo dhegeystayaal waxa aad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga oo washington aan idinkaga soo gudbinayno waxaa noogu marti ah agaasimaha hay-adda xarunta cilmi baarista iyo wadaxaajoodka cabdulaahi xaaji xasan waxaanan kala hadlaynaa oo uu nala wadaagaya sababaha loo dhammaystiri waayey in loo sameeyo maamul deegaan degmooyinka dalka ee maamul goboleedyada dhegeystaha koowaad ayaan u gacan haadinayaa dhegeysta adoo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan bahda v o a oo ugu horeeyo ujeedaha barnaamijkan jaamac iyo agaasimaha aan salaamay dhammaantiin waxaan jeclahay inaan weydiiyo agaasimaha hal su-aal oo ku saabsan ogayaasha deegaanka la sameynayo waxaan ognahay wadanka in la dhahay waxaa la gelinayaa doorasho qof cod qof iyo cod ah ma laga yaabaa inay fududeeyaan sidii ay u dhicleed doorashadaas ogayaasha deegaanka ee hadda la sameynayo Eh, mascuud aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay eh, agaasime cabdulaahi waad maqlaysaa eh, kusoo dhawow nacam mascuud waa ku mahadsantahay su-aashaas xaqiiqa waxay aada u faa'iidi doontaa qorshaha een, eh, la damacsan yahay ee labada kun iyo labaatanka inay noqoto oo hal cod iyo muxuu ahaa hal qof taas sababaha keenay wey in muxuu ahaa deegaanada laga sameeyo dalkoo idil een, maamulo laga sameeyo oo ay dhexdooda iska doorteen Een, waan ognahay doorashooyinkii hadda ka horreeyay soo dhici jiray habka loo samayn jiray kii ugu horreeyey oo oday dhaqameedyada muxuu ahaa iyagoo magacaabayay waa la ogeeyeen xildhibaanada kii ka dambeeyey ee hadda dhaweydna waa tii ilaa iyo konton qof oo muxuu ahaa jifo walba laga keenayay saas lagu codeynayay laakiin kan hadda xiga aan sugayno labada kun iyo labaatanka waxaan ku rajo weynahay in dalkoo idin la gaarsiiyo maamulada degmooyinkaas aana degmooyinka unbuu ka iman doonaa xildhibaanada iyo nidaamkiisa uu yahay Een, eh, arrintaas aana qasbaysa in la gaarsiiyo wadankoo inta xorta ah ee maanta la gaari karaba in maamul laga sameeyo waayahay dhegeyste kale ayaan u gacan haadinayaa dhegeysta adoo magacaaga iyo meeshaad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawow barnaamijka asalaamu calaykum waraxmatullah magacaygu waa axmed nuur beyle jooga magaalada muqdisho caasimada soomaaliya Een, waan u mahadcelinayaa marka koobaad v o a iyo agaasimaha hay-adda c r d Een, waxaan jeclahay inaan weydiiyo agaasimaha su-aal Een, taasoo dhowr su-aalood weliba su-aasha koobaad waxa weeyaan imise waqti inta la-eg ayay qaadanaysaa dhamaystirka golaha deegaanada in la soo dhiso Een, oo- oo ma jiraan roadmap ama qaab loogu talagalay in loo sameeyo oo tilmaamaya een, waqtiga la sameynayo iyo sida loo sameynayo iyo siday u kala horeeyaan Een, qodobka labaad ama su-aasha labaad aan qaba waxay tahay doorka ay ku leedahay dowladda dowladda federaalku wax door miyay ku leedahay sameynta een, golaha deegaanka marka labada su-aal ayaan qabaa maasantihiin waayahay eh, aad ayaad u mahadsan tahay eh, cabdulaahi xaaji xasan waxaan u malaynayaa su-aasha koowaad inaad ka jawaabtay oo wasaaradda arrimaha gudaha ayaa door weyn ku leh ayaad horey u tiri marka talabaad kusoo dhawow waa mahadsan tahay axmed nuur Een, eh, sida uu jaamac sheegayba een, eh, barnaamijkan maamul samaynta waa haddee waxay khusaysaa wadankii gudihiisa wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ayaa hogaamisa oo hagta barnaamijkan qorshihiisii horena keentay haddana iyadaa ka mas-uula oo muxuu ahaa wada marka doorka ugu weyn ayagaa ku leh doorka labaadna hadee m- degaanadii laga shaqeynayay ama la sameynayay maamul goboleedyada ka dhisan baa ku shuqullay wasaaradda arrimaha gudaha annaga muxuu ahaa hay-ad ahaan keligeen ma aha hay-adaha wax sameynaya hay-ado badan baa ku mashquulsan arrintan Een, eh, wadamo badan oo donoriska oo muxuu ahaa ka qayb galayaa jira ma hay-adan keliya ma aha hay- eh, muxuu ahaa ha- dalkoo israailida inay wax gaarsiiso Een, kii hore aan samaynayna ma ahayn c r d oo keliya ma sameynay hay-ado dhowr oo kala duwan oo soomaaliyeed oo local ah ayaa iska shaqeeyey oo guushaas keenay haddana way ku een, iyagii baa sidaas u wada dhowr meel bay wax ka socdaan annaga ta waxaan ka hadli karaa tan ay khusayso keliya waa een, hay-adda c r d iyo hay-ad la yidhaahdo isa ayaa isla wada howlaan waxaana ka koreeya hay-ad kaloo finlandesa waxaana fangareeya european unionka okay south west muxuu ahaa ama koonfur galbeedna ayagaa soo sameeyey haddana waxaan ku soconnaa hirshabeelle galmudug iyo muxuu ahaa jubba in la gaarsiiyo inta laga gaari karo ee- ee xorta in la gaarsiiyo inta dhimanna aan muxuu ahaa aan ka sugno madaxda dalka iyo xilliga aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdulaahi xaaji xasan agaasimaha hay-adda xarunta cilmi baarista iyo wadaxaajoodka ee c r d waxaan u baaqayaa dhegeystaha saddexaad dhegeysta adoo magacaago saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabayo fadlan kusoo dhawow barnaamijka aada iyo aad baad u mahadsan tahay aniga magacaygu waa faatmo ibraahim ismaaciil oo joogto magaalada hargeysa walaalkeen waxaan weydiinayaa maamul maamulka la idhaahda koonfur galbeed waad garan kartaa gobolka hiiraan iyo shabeelladii hoose inta u dhaxaysa banaadir iyo hirshabeellaa u dhexeeya deegaanada mid walba dacal buu ka soo gaarayo marka hiiraan joogteed ooga u baxdo halkaasay koonfur galbeed ka soo gaadhaa halkaa markaad ka baxdo eed ilaa dinsoor ilaa iyo baardhowro hoosteega eriyadaas iminka loo kaalsiiday bayriika ma caddayn kara laakiin siday ahaan jirtay eed halkaa ka baxdeed ka dhaadhacdo halkaa iyo buur xakimeed halkaa wada jiidho waan kuu korxaadinayaaye ilaa iyo shabeelladii hoose aad tagteed maaragtay baraawo tagto eed marka tagteed asgooyo tagteed shalambood iyo shanaalaba tagto eriyadaas oo dham waxa weeyaan koonfur galbeed waa dhul aada u ballaaran shabaab baa inta badan ay gacanta ugu jirtaa xal ma keenteen al-shabaab kula heshiisaan oo aad goboladaasi aad ugu samaysaan barihii deegaanada sida iminka warku igu soo gaaro malaha laba degmo ayay ku jiraan iyaa maaragtay golaha deegaankale taasi waa su-aal su-aal labaad haddaan kuu raaciyo walaalkayow maamulka koonfur galbeed dowladda dhexe markay noqoto hay-adaha ugu culculus ayuu wax ka yahay sida guddoomiyaha baarlamaanka wasiirka gaashaandhiga iyo qaybo fara badan oo kale waxaad moodaa marka dowladda federaalka boqonta la qabanayana gobasha baydhabaa la dhiga labadaas su-aalood waan aanay shaqa isku lahayn haddana waa gantaalo waan kugu dhufta walaalkayo waad mahadsantahay intaasaan ku weydiinaya mahadsanid waayahay aada iyo aad ayay u mahadsan tahay faadumo waad agaasima waxaan u malaynayaa waad maqlaysay faadumo hadalkeeda soo dhawow fadum waa aad aad u mahadsan tahay waxaan ku faraxsan adoo hargeysa jooga muxuu ahaa koonfur galbeed iyo degmooyinkooda iyo tuulooyinkooda saa u tirinaya horta waa waa guul iyo farxad muxuu aha aan dareemayo su-aasha dambe iga daayo siyaasadeedta kale guud ahaan baan ka hadlayaa waa run oo wadankii al-shabaab baa haysataa kala badow bal ama ka badanba laakiin sida muxuu ahaa wadankoo idil ama dowladda federaalkaba ay ka go-an tahay oo xukuumaddu mar walba ay ku celceliso iyo dowlad goboleedka koonfur galbeedba maalin walba dagaal baa taagan oo nimankaa laga xulaynaya maalinba tuulo iyo degmaa laga qaadaya hadda anaga qorshaha iyagu waxay tahay in inta xunta ahee ay dowladdu maamusho inaan maamul ka samayno waxaanu ka sugaynaa xukuumadda federaalka iyo ta dowladgoboleedkaba inta harteen inay dhamaystiraan waana abaabulkeeda waa la wadaa waa tan haddaba aad sheegaysa bedhebelo mxuu ahaa madaxdii oo sugu tagtay go-aanada kasoo baxay kamid ahayd in la xumeeyo dhulkii oo jidka muddadan dheer ee baydhabo iyo xabar isku xirta la furo dadaalkaas dowladda wada anaguna garab baan ku siinaynaa laakiin ka hay-ad ahaan iyo hawsha kala qabashadeedu waxay u baahan tahay meel xor ahoo ay dowladdu maamusho in la helo si wax loo sameeyo waa tahay haddii aan halkaas hore uga dhaafno dhegeystayaasha waxaad horey carabka ugu dhufatay in deegaanada hadda loo sameeyey un ay yihiin laba ka mid ah koonfur galbeed oo markii ugu horreysay loogu talagalay saddex in lagu tijaabiyo waa maxay caqabadaha ka hor yimid in midii saddexaad la dhammeeyo maamul goboleedyada kalena ay u gudbaan iyaguna tijaabo ama inay derdergeliyaan hawsha sidaan horeba u sheegay saddexdaas degmo ayaa loogu talagalay qorshahuu ahaa xudur degmada berdaale iyo degmada ceel berde waxaa lagu guulaystay oo si weliba muxuu ahaa cajiib oo internationalka iyo federaalka iyo levelkii meel walba laga soo qayb galay muxuu ahaa maamul oo degaan oo laga sameeyey xudur iyo berdaale ceel berde waa degmadii saddexaad bay ahayd waxaanu ka bilownay abaabul iyo kicin iyo muxuu ahaa in muxuu aha barnaamijkii laga bilaabo arrintii waxaa hakiyey oo keliya ma ahayn wax weyn laakiin bulshadii meesha deganayd oo dhexdeeda khilaafaad yaryar iyo wax ka soo baxeen oo u baahatay in muxuu ahaa muddo la siiyo oo ayagu ay isxaliyaan arrintaasaa loo hakiyey haddana nasiib wanaag inta ay dib isugu noqdeen oo weliba xildhibaanadii federaalka ee kasoo jeeday deegaankaas iyo kuwii koonfur galbeed intay meeshii tageen ummadii ay muxuu aa looda hadal siiyey heshiis laga sameeyey oo maanta waxay diyaar u yihiin in dib loogu noqdo oo hawshiina dhammaystiro waxaana ku rajaweynahay qorshahan hadda la bilaabayo ee isteejyada kale lagu aadayo in in marka hore lasoo dhammaystiro ceelberde kadibna aan meelahan kale aadno ayaan ku ayaan ku rajaweynaha insha allah waayahay dhegaystayaasha mid ka mid ah waxaa su-aalihiisa ku jiray bal inaad nala wadaagto qaacidooyinka la isticmaalaya waxaa nagu maqaalo ah labada magaalo oo lagu guulaystay xudur iyo bardaale dadku qaarkood weliba intooda badan aysan raalli ka ahayn sida wax loo fuliyey waxaa na soo gaarayo in nidaamka la raacay uu ahaa nidaamkii xilliga aaraareeda ay maamulada samaynaysay oo waagaa wax lagu jaangoynayay sida loo kala xoog badan yahay ee sida deegaanada loo kala degan yahay aan lagu jaangooynayn qaacidadaad isticmaalaysaan maxaa ka mid ah n horta qaacida aan anagu samaysanay oo aan wadano ma jirta ee qaacida ay muxuu ahaa xukuumadda ama ama dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay samaysteen ama ay qoreen qorshihii ama sharcigii dowladaha hoose ee degaankaas ayagaa sameeyey oo baarlamaanka baasgeliyey sharciga aan ku shaqeynayna aan ku soconay kaas buu ahaa sharci kaleo aan anaga wadanay ma jirin thaniyan waxaa kaloo jiray fikrada ama sida caamka waa la ogyahay maanta wadankii inuusan xur ahayn oo meel walba laisku dhegan yahay thaniyan degmooyinka xudur iyo iyo bardaale ee maamulka laga sameeyey hareerahooda idil waxaa muxuu ahaa nabad kama jirto oo oo ummadii marka isma kala socon karto okay mana la gaari karo maantay in tuulooyinkaas ama ama degmooyinkaas dadka degan oo idin la keeno degmadii oo ay doorasho faba ka dhacdo oo muxuu ahaa lama samayn karo laakiin waxaa la samayn karay inta muxuu ahaa degaankaas degan ileen maamul horaa loo soo sameeyey oo labadii kun iyo lixdii ka hadda aan sheegaya waaye ha ahaado maamul waa markuu cabdullaahi yuusuf uu madaxweyne ahaa maamulkaasoo muddo shaqaynaya ilaa ay al-shabaab mxu ka saarto habkii kaas oo u dhisnaa un baan haddana ku shaqaynanay mar labaad in saas loo dhiso ileen haddii aanu nidhaahno hadda un baan istiranayna ama tuulo walba ama meel walba ama qofkii kii hore ku dulmanaaba hadda xaq la siinayaa welitaan ma gaarin oo awooddaas aan ku tagno tuulooyinkii iyo meel walba lasoo ogaado oo cidda degan iyo dadka maqan iyo laakiin maadaama maamul hore u jiray oo meeshaan muxuu ahaa number oo laisku ogaa iyo qabiil walba intuu leeyahay iyo taas un baan raacnay ma ahayn xaq reali laakiin waxay ahayd wax oo lagu socon karo waayahay agaasime waxaan rabaa bal inaad nala wadaagto xilliga aad ku guulaysateen inaad labadaa degmo xudur iyo bardaale aad u samaysaan maamulka si ay dhegaystayaashu u fahmaan waktigii ka dambeeyey in dadaal la sameeyey iyo in kale
waxaa mxuu aha labada degmo soo gebagabeeyey sanadkan sanadkii dhamaaday ee labadii kun iyo laba todobaiyo tobankii aakhirkiisii degmada xudur baa ugu horreysay oo soo dhamaatay ilaa octoober november december january waxaa nala gaaray muxuu ahaa degmadii dardaale si nadiifa oo inta joogtay ay ku qanacsan yihiin oo doorasho xodahoo sanduuq loo dhigay oo muxuu aha counsilkoodii ummadii meesha deganayd deegaankaas ay iska soo saareen bay iska doorteen waxaana goobjoog ka ahaa caalamkoo idil wax muxuu ahaa masuq maasuq iyo iyo sheeko kalena kamay jirin oo meesha kama muuqan oo ummaduna ay ku faraxsanayd waxaa keliya ta sheegaysa oo run ah amba aan qirayo inay jiraan dad badan oo kii hore ku dulmaraa oo oo cabanay way jireen laakiin annaguna waxaan u cadaynay inaanan markaas aanan awood u lahayn inaanu xaqooda keenno oo aan ogaano meelahay degan yihiin numberkooda iyo tirakoob iyo aanan heli karin laakiin hadda maadaama aan rabno meelaha ay xukuumaddu ay hayso in maamul oo ummaddu ay u dhan tahay in laga sameeyo taasun baan ku soconay muddo mid walba waxay naga qaadatay saddex bilood mid walba waayahay cabdulaahi xaaji xasan waxaa la isweydiinayaa oo hadallada na soo gaaraya ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn caqabadaha howlahan loo dhammaystiri layahay inay tahay siyaasad arrimaha gudaha ee maamul goboleedyada oo madaxda maamul goboleedyadu aysan danayneyn in uu dhasho shacab awood u leh inay iyagu maamuladooda doortaan iyagu wax soo saaraan sidaas la-adligeedna ay door bidayaan inuu usii shaqeeyo nidaamkan odayaasha ay xildhibaanada soo xulayaan arrintaas maxaa ka jira ha arinta ma qabo haddii aan dowladaha maxay ahayto maamul goboleedyada aanay raalli ka ahayn in maamulo degmooyinka laga sameeyo waxaasoo juhdiyaana ma galeen marka aan aan lahaa federaalka muxuu ahaa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee sharciyada u samaysa ee nidaamkan iswaafajinaysa shuruucda muxuu ahaa gobolada kale iyo maamul muxuu ahaa goboleedyada laftooda shuruuc samaysay oo lagu shaqaynayo si loo sameeyo degmooyinka u idil iyagaa hormood u ah arrinta inay dhacdo oo ay hirg ay hirgasho ma qabo aniga inay mxuaha ay diidan yihiin ama ay ay ka cagajiidayaan may iyagaa ugu horeeyo oo dabdar gelinaya taasu really ma aha hadal rura ma aha waaya dhinaca kale haddaan fiirino ooda dhacameed siday u kala koreeyaan baa loo kala qaadaa baa layidhi beeralayduna waxay dhahaan minjo dhooqo midba mar baa la siibaa waxaa la isweydiin karaa inta maamul goboleedyada oo sida aad carabka ku dhufatay intooda badan la tacaalayo deegaana laga haysto lagu mashquulayo maxaa diiday in gobolka banaadir ee caasimada dalka dowladdii federaalka ay degan tahay nabdoon in loo ogolaado dadka degan lix iyo tobanka ama toddobiiyo toban degmo waxa ay yihiin maamuladooda inay iyagu soo doortaan wallahi jaamac su-aashaa kama jawaabi karo guud ahaan haddaan uga jawaabo hade caasimadii dalka waa muqdisho waan ognahay degmooyinka intay ku qaybsan tahay nidaam baa ka jiro oo deegaano degmo walba guddoomiye iyo maamul baa jira duqmagahana waa jiro ay ogtihiin nidaam baa ka dhisan meelaha hadda aan aan aan wax ka samaynan waa meelaha aan nidaam ka jirin oo haddii wax jireenna al-shabaab uu burburiyey in hadda dib muxuu ahaa maamul dawleed loo sameeyaan raadinaynaa laakiin gobolka banaadir iyo sheekadiisu waa arrin gaara oo caasimada sharciyadeeda iyo nidaamkeeda iyo baarlamaanka iyo xukuumaddan ka sugaynaa kaasu ugu dambayntii maxaad loo wadaagi kartaa dhegaystayaasha oo aad isleedahay waa la gaari karaa ka hor doorashada la filayo labada kun iyo labaatanka waxaan hubaa sida uu madaxweynaha dalkaba uu sheegay oo uu yidhi muxuu ahaa kadi ka dibdhici mayno waana dhacaysaa doorasho xur ah oo ah one man one vote waa ku dhacsanahay waa la qaban karaa wayna dhacaysaa ilaahay idinkiisa sida xukuumadda federaalka ay ka go-an tahay ayay dowlad goboleedyaduna ay muujinayaan annaguna keligeen mehe inta muxuu ahaa hay-adood ee maxaliga ahoo arrimahan ka shaqaysana waxaa ka go-an inay muxuu ahaa ay ka dhabeeyaan meelaha muxuu ahaa xurta ah aan samayno inta aan ku guda jirno muxuu aha samaynta meelaha xurtaana la xoreeyo inta kale si muxuuha degmo walba ha dhowto ay doorashooyinkaas dhici doona ay ay u fududaato insha allah cabdulaahi xaaji xasan agaasimaha hay-adda xarunta cilmi baarista iyo wadaxaajoodka ee c r d aad iyo aad ayaad u mahadsantaha adaa mudan jaamac thank you dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aan uga hadlaynay maamulada loo samaynayo golaha deegaanada maamul goboleedyada dalka oo uu marti inoogu ahaa agaasimaha hay-adda xarunta cilmibaarista ee wadaxaajoodka cabdulaahi xaaji xasan intaas ayaanu kusoo gebagabaynaynaa tan iyo kulantideeda dambena waa jaamac buulo jaamac jaamac brasle oo idin leh ismaqal dambe oo xiisa leh
mahadsanid jaamac dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o e da haatanna kusoo dhowaada barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha waxaa soo jeedinaya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da dhegaystayaal sheekooyinka hiddaha ee soomaalida maaweelo keliya looma falkiyee waxay badanaa xambaarsan yihiin murti laga garan karo aragtidii ay ka haysteen nolosha iyo ifafaalaheeda waa sheekooyin dadweyne oo fudfudud lehna ujeedooyin soka iyo kuwo fogfog labadaba inkastoo carruurta iyo waayeelku markiiba aanay isku si u garan haddana waa sheekooyin aalaaba barbaarinta iyo waxbaridda dhallaanka loogu talagalo waayaha hore waa u maaweelo ha yeeshee marka dambe ee ay koraan ayaa waxaa ku duxa ujeedooyinka dhabta ah ee sheeko waliba ay leedahay dabadeedna markooda ayay faca ka dambeeya u gudbiyaan sheekooyinkaas waxaa ka mid ah qaar ku saabsan dhallinyarada doonaysa inay reer dhistaani tallaabooyinkii ay ka horraysiin jireen inta aanay ismehersan barbaarku gabadha uu jeclaysto inay ooridiisa noqoto ayuu shirabi jiray iyaduna markeeda ayay isaga shirabi jirtay sidaynu ku naqaan sheekadii caanka ahayd ee huryo ogaas iyo kaba calaf dhex mari jirtay markay ogaatay inuu leeyahay garaad ku filan markay hubsato in loogu deeqay karti uu maalin baasta sursuuraha kaga saari karo markaas oo keliya ayay guursigiisa hawraarsan odhan jirtay waase haddii aabbaheed aanu talada ka faramaroojino isagu aayaheeda aanu ku amar ku taaglayn garaadka iyo garashada ka sokow waxay kaloo gabadhu iska hubin jirtay ninka guurkeeda doonayaa inuu hanan kara iyo in kale in isaga ama reerka dhalay ay leeyihiin hanti qoys lagu noqon karo waa xoolo markaa xeryaha ugu jira oo tiro iyo tayaba la isku hadlayn karo taasoo ka muuqata kol dhow sheekada aan idiin marin doono ee hiddaha bulshada soomaalida caanka ku ah waxaa la yidhi inan gashaantiyowday ayaa waxay lahayd aabbe aabbayaasha kale ka duwan wuxuu u ballan qaaday iyadu nin ay u keenta mooyaane inaanu mid kale ku dirqiyi doonin yarad intuu doonaba ha ka keenee maalintaas bay bilowday ragga xodxota inay shirrabto oo mid walba garaadkiisa iyo guuyo wuxuu haysto ay ka sii ogaato xilli haddaba uu dhulku aada u aarmay ballidu ceegaagto caanahana la daadiyo ayaa guurka inantaa waxaa u tartamay afar nin kii hore ayay ku tidhi nin garaad badan baa tahaye xoole maxaad haysaa wuxuu yidhi waxaan hodan ka ahay riyo markaas bay tidhi anigaa kuu iman doonee isug kii labaad ayaa u yimid markaas bay ku tidhi sheekadaada waan u bogeye hanti maxaa kuu ah suu wuxuu yidhi waxaan leeyahay lo ciiddaa masaalkeeda kolkaas bay u sheegtay inay isagana kol dambe u iman doonto habeen kale ayaa kii saddexaadi isna isa soo dhigay markay sheekaysteen kadibna waxay ku tidhi wax aan guurkaaga ku diidaa igama kaa muuqdaan waxaanse ku weydiiyey maxaad guuyo leedahay dabadeedna isaga oo dhab isugu kalsoon ayuu ugu jawaabay kadingeela oo horweyn iyo haleelaba leh baarqabkiina uu ka dhex doobiyaayo ayaa ii soo hoyda kolkaas bay tidhi anigaa kuu iman doonee hadda iska noqo kii afraad ayay habeenkii dambe sheekaysteen se waxay ku tidhi nin yahow wax aan kugu dhaliilo kuguma arkee afarta adduunyo maxaad ka haysataa wuxuu yidhi waxaan leeyahay dhowr tiro oo ida ah kolkaas bay sidii kuwii hore intay igu jawaabtay ku tidhi anigaa kuu iman doonee hadda reerihiinna isaga noqo sheekada inteedaas hore aarankii bay ahayde waxaa la hirdiyey qorax dheerihii dabadeedna waxaa bartanka loo galay jiiraal qoob culusoo haddiiba cawskii gabaabsiiyey biyihiina ay fogaadeen maalintaas bay kabihii u illatay bal nimankii ay la ballantay inay mid mid u dul tagto siday u nool yihiinna ay indhaheeda ku soo aragto kii riyaha lahaa ayay ku hormartay markaas bay ku tidhi eegaan diyaar kuu ahay inaad i guursatee bal waran markaas buu yidhi gabarya soo arki maysid dhibta ay haysata riyaha doonka ah ee qaar aanu caws guraayo qaarna abqada geedaha ku hadhay aanu jafaayo waxaraha baktigoodu meel walba daadsan yahay miyaysan kuu muuqan aday hawo guur kugu jirtaaye inan yahay iga noqo markaas bay kii lo-da lahaa u tagtay waadigii guga ila hadlaye haddaan guurkaaga diyaar u ahaye bal waran wuxuu yidhi gabarh yahay sow arki maysid lo-da saddex qadka ah ee halkaa ii tuban wadana balweysa sow ma aragtid sacaha oonka iyo caloosha maran la habsaday ee in saynta la qabta mooye aan dirgan karayn ma indhahaad la'dahay sow ma aragtid weylaha gaajada la kicila naama maantaa guuriga suurooba bal hadda iga noqo wixii dayrta dhowlo-daa ka soo dooga hala arkee markaas bay u gudubtay kii idaha lahaa say waxay aragtay iyagii oo shalay lasoo waraabiyey oo ahmigii qaar inta magaalada laga soo iibiyey wixii ay baxeen timid iyo bariis lasoo siistay waxay aragtay wanshilis oo kol dhow inta la qashay subagiisii iyo baridiisii la shiilaayo timirtii caddaydna lagu cunayo waxay aragtay yar iyo weyn reer wada lalanoo wada dhaadan markaas bay tidhi niyahow waataad gugii ila hadashay inaan ku guursadaan doonaya markaas buu yidhi anigu sidaan hore kuugu sheegayba nin hodana ayaan ahay waxaas aad arkayso baa rabixelada iigu subay iminkana diyaar baan ku ahay markaas bay tidhi balberi baan kugu soo noqone iga war dhowr ugu dambaystii waxay u tagtay kii geela lahaa markaas bay ku tidhi waataan guga ballanna ee haddaan diyaar u ahay guure adigu diyaar ma u tahay kolkaas buu si deg dega wuxuu u yidhi sidee baanan diyaar ugu ahayn waanba ku sugi la-aaye markaas bay indhaha la raacday geeliisii oo bardhalay oo ramadkii la lisaayo bar kalena rima yahayoo badiba soo shindhoweeyey waxay la ashqaraartay haamaha iyo dhiiraha u buuxa ee inta aqalada ka batay ardaayada wada tiirsan gabadhii reerkoodii ayay ku noqotay markaas bay la kulantay aabbaheedoo sahankii ay ku maqnayd u warhayey kaasoo weydiiyey heblaay maxaad soo aragtay bal waran waxay ku jawaabtay warramayoo riyoole rag ma aha lo-ina reer ma aha geella xakor idaase ka soo rogay waxay inantaasi sahankeedii ku soo ogaatay laba arrimood kow in geela iyo iduhu ay xoolaha la dhaqdo ugu wacan yihiin laba in gugii uu raggu isku mid yahay hase ahaatee uu jiiraalka iyo maalmaha kulul ku kala fooro xoolaha jaadka ay ka haystaanna ay kala sarraysiiyaan ujeeddooyinka fogfog ee sheekaduna labadaas unbay ahaayeen dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo jooga waa ino toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebaydmo
axmed faarax calitaano idaajaha iyo barnaamijkii dhaqankii hidaha dhegeystayaal halkaa haynoo joogee nuur xasan nuur bukhaari oo stuudiyaha igula sugan aan ka codsado inuu naga dabageeyey bal ciyaarihii adduunka iyo halkii ay ku dambeeyeen mahadsanid jaamac farasle ee jaamacow ciyaar u dhexaysay xulalka jaban iyo senegal ayaa hadda soo gabagabowday waxaana ciyaartaasi ku dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba gool ah senegal ayaa goolka ku hormartay waxaana u dhaliyey daqiiqadii koob iyo tobanaad ee ciyaarta sedio mane laakiin jaban ayaa ka daba tagtay waxaana goolka barbaraha u keenay ciyaaryahan takashi inuye laakiin mar kale waxaa hogaanka ciyaarta qabatay kooxda qaranka ee senegal oo ah koox matalaysa qaaradda africa waxaana goolka labaad u dhaliyey ciyaaryahan muuse wagoye balse kaysuke honda oo weerarka uga ciyaaray xulka jaban oo bedel kusoo galay ayaa daqiiqadii sideed iyo todobaatanaad xulka jaban goolkii barbardhaca ee labaad u dhaliyey sidaa ayaana ciyaartii kusoo gabagabowday goor dhoweyd laba gool iyo laba gool labadan xul waxa ay ka wada tirsan yihiin gruupka hej iyaga ayaana isla hogaaminaya min afar dhibic ayay wadaagaan jaban ciyaartii hore poland ayuu kasoo badiyey halka senegalna ay colombia ay ka badiyeen ciyaaraha kale ee dhowaan ciyaartaas ciyaar kale ayaa dhowaan dhici doonta oo bilaaban doonta waxaana ciyaartaasi ay dhex mari doontaa colombia iyo poland marka waxaan arki doonaa natiijada ciyaartaasi kasoo baxda ciyaar sii horeysay oo maanta dhacdana waxa ay dhex martay xulalka ingiriiska iyo banama waxaana lix gool iyo gool ay guusha ku raacday xulka ingiriiska jaamaco waxa ay ahayd markii ugu horeysay oo taariikhda ciyaaraha adduunka xulka ingiriiska uu goolal intaasi la-eg uu ku badiyo sida ayna taariikh ku sameeyeen oo laakiin ah ingiriiska oo keliya marka ilaa iyo iminka halkaas ayaa la kala maraya jaamaca ingiriiska waxay xaqiijiyeen inay u gudbeen wareega lix iyo tobanka ee ciyaaraha adduunka ee gruubkooga g oo ay lix dhibcood leeyihiin belgiumka ayaa isna groupkaas ku jira oo isna xaqiijiyey in uu u gudbay wareegaasi tunisia iyo banamana waa ay ka hareen dhinaca africa senegal iyo nigeria ayaa weli nool oo galbeedka africa ka socda dalalkii waqooyiga masar iyo tunisia iyo morocco waa ay ka hareen tartanka marka labada wadan ee dhinaca galbeedka africa ayaa weli soo taagan bariga isagu waxaa weeye weli wuu ka ooman yahay inuu arka ciyaaraha meel lagu ciyaaro ciyaaraha adduunka sooma bariga oo aan ku jirno maaragtay weli heerkaas ma aysan soo gaarin iyaga dhanka orodada ayay ku wanaagsan yihiin aad iyo aad ayaad umahadsan tahay nuur cabdinuur jaas iyo dhegeystayaal iyo heestan aan ku nasanno
yusuf dababi dul timid baan saaka daalacay qurux dumaro aad midaawado yusuf dabadi dul timid baan saaka daalacay anigu doorto laabta doonte maka deeqdo daynbawaye anigu doorto laabta doonte maka deeqdo daynbawaye wadoonkiyo ubax dilaacay wadoonkiyo ubax dilaacay gugutaayo daruur dilaacdee wadoonkiyo ubax dilaacay wadoonkiyo ubax dilaacay gugutaayo daruur dilaacdee dalanka qaadan la tagdareeyey dalanka qaadan la tagdareeyey diin baan qabayo dandoonisteedii dalanka qaadan la tagdareeyey dalanka qaadan la tagdareeyey dalanka qaadan la tag dalanka qaadan la tagdareeyey dalanka qaadan la tagdareeyey dalanka qaadan la tagdareeyey
codkaasi aadka u macaan ee fanaanka cabdinuur saalax jaas iyo heestaasi dabacsan ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii fiidnimo haddii aan warkii dalka turkiga aan idiin sheegnana madaxweynaha turkiga rajab erdogan ayaa hogaaminaya tirinta doorashooyinka dalkaasi maanta ka dhacay oo ilaa iyo iminka shan iyo afartan boqolkiiba la tiriyey waxaana wararku sheegayaan in toddoba iyo konton boqolkiiba uu kaga horeeyo ninka kusoo xiga ee hogaamiyaha xisbiga mucaaradka muxaram inje oo isna leh siddeed iyo labaatan oo idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee doorashooyinka dalkaasi turkiga idaacadda waxaa idinla socodsiinayay jaamac farasley anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saaristana bashiir abeekar ayuu ahaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo
dirxaweyno la dugaashado diqsi aabiyo hooyadii hataansa ka daalacay dirxaweyno la dugaashado diqsi aabiyo hooyadii hataansa ka daalacay uurka duxdo jirtu baxshee waxaa u duloobaya yaa idaawgeen uurka duuxdo jildubaxshee waxaa u duloobaya yaa idaawgeen wado iyo ubax dilaacay wado iyo ubax dilaacay